habeenka munshiga degmada waawaanahay waxaa jirta idaacado daabacay war aan xaqiiqada ku salaysnayn oo ah iyo sawirkeyga ay soo qaateen oo ah maqeer cadow iyo sawirkeygii oo ay dheheen waa ninkii isku qaxiyay degmada wadaad bejka soo dhigana waa bejka radio dalsan intaasaa jirto waana dareemi kartaa qof nool oo hoyaadaa maan ka tirsan oo la yiri waa ninkii isku qarxiyey ardaydii masaakiinta ee la xasuuqay waxa uu dareemi lahaa waa dareemi kartaa
waa gartay goormaa ogaatay in warkaaga sidaas loo baahiyo
maanta duurkii aan ogaaday xalay soo dhigeen sida ku cad baraha bulshada ilaa haddana baraha bulshada saddex mara midka inuu yahay tariinkan sugad degmada wanaag ayna baahitay radio darsan sida ay xaqiijisay baraha bulshada dhan ku qoran waana dareemi kartaa qaladkaas idin geystay radio darsan ma la xiriirtay oo ma kala hadasha arrintan
wal waxaaliya lama sameynin waxaaliya lama sameynin laakiin xaqiiqada sida saxda ay tahay waa in ayagu ay baahiyeen waxaana la ii sheegay xasan cali gees agaasimaha radio dalsan inuu nairobi ku maqan yahay rag saaxiibada waxay saas igu xaqiijiyeen waxaana socda baaris hay-adaha maanta ay wadaan way ka soo baxana hay-adaha baarista dowladda laga sugaa siyaasa saxda ah
taliya ku-xigeen ka tirsan nabad sugidda heer degmo in loo maleeyo in ama loo baahiyo inuu weerar ka dhacay muqdisho geysto maxaa lagu macnayn karaa waaba dareemi kartaa taliya ku-xigeen degmo degmadiisii uu ka shaqaynayay isku qarshiyey waa dareemi kartaa jermintas leeg dadka geystay oo soo qoray oo idaacadda darashaada magaaladii ku taalo haddana magaaladii la wada joogo in ay soo qorto waxau keli karaa in ma sheegi karo hataa hadii haddii xataa la yidhaha magaxa wuu qaldami karaa axmed kayr cadow dad kale waa la dhihi karaa laakiin in sawirkeyga lasoo qaato magaceyga lagu dul qoro la yidhaahdo shaksigii isqarxiyey iyo iyo magaciisaan haynaa oo waa kanaa lasoo dhigo waa dareeaeegta
dad aad leedahay xogtan qaldan warbaahintu way siiyeen ma jirtaa
waa dareemi kartaa mas-uul dalayahay cadow waa leeyahay in dad cadowa ay u gudbiyeen waa laga yaabaa laakiin waxaa la rabaa eebaha saxaabtaba warka loo gudbinayo inay ka fiirsadaan oo ay xaqiijiyaan waxaadu leedahay in la xaqiijiyo warkan xaqiiqad ku salaysan yahay shaksigan muxuu yahay xogtan kasalaysa in la xaqiijiyo ayada barinta u baahan tahay waa gartay shalay markuu weerarku dhacay adigu ma hawla ku jirtay mise waa ka maqnayd xafiiska xafiiskaudaysala ka maqnaa aniga
waa gartay marka ma dad baa kuusoo sheegay mise laftigaaga arkay in warkaaga sidaas loo baahiyo
waa arkay dadna way soo waceen waa dareemi kartaa qofna si intaas baraha bulshada dadka isticmaala dhan way soo waceen xariir lasoo sameeyeen sawiradii qofkas usoo diraan qof kasta shatan shatan isticmaala social media wuu arkaa sawirkii iyo ninkii isqarxiyay ninkaas leeyahay war nin ninkuwaa isqarxiyaa la yiri maxaa dhac way axmed see kuu saamaysa marka in adigu taliya ku-xigeenka degmada ahaa in degmadii yaa weerarta lagu yidhaahdo oo sawirkaagii magacaaga la isticmaalo waa dareemi kartaa jarmiintaas leeg qof lagu tilmaamay inuu ka tirsan yahay uunka gumaadka umada soomaliya uus ka tirsan lagu tilmaamay inuu ka tirsan yahay haddana isqarxiyey dad masaakiin oo arday ah laayey ha lagugu tilmaamo adigu ma yeeri lahayn saa waxaa dareemayaan dareema
waay degmadii aad ka degmadii aad ka shaqaynaysa adigu isku qarxiday waxaan cadi imawa maxaa hadda kuu qorshaysan talagalkaaga muxuu yahay waxaa ii qorshaysan cid kasta oo ku lug yeeratay barnaamijkaas iyo bahda saxaafadda ay ku caddaato inaan maxkamadda la fiigsado oo aan sharcigaana uga hari doonin insha allahu tacaala
axmed kheyr cabdow taliya ku-xigeenka nabad sugidda degmada howlwadaag oo nala soo xiriiray isagoo ku sugan muqdisho kadib markii mid ka mid ah warbaahinta muqdisho ay baahisay sawirkiisa magaciisa kuna sheegtay inuu ahaa qofkii isku qarxiyey xarunta degmada qarxii shalay ka dhacay xarunta degmada howlwadaag ee gobolka banaadir barnaamijka dhacdooyinka ayaa dhegeysanaysaan